sarodow wuxuu sidaa nebiyo la hadlay warbixin kooban isagoo dhiibay shaashadahana kasoo muuqday wuxuu sheegay sheikhu inuu al-shabaab ka baxay shan sano todoba bilood ka hor muddo hadda lix sano udhadhow laga joogo kadib markii ay isku fahmi waayeen mabaadi iyo maaragtay arrimo fahamka diinta ku salaysan marka sheikhu warbixin kooban buu dhiibay laakiin anigu waxaan u arkaa sidii laga rabay ama waxa ummadda soomaaliyeed ay ku sugaysay mukhtaar robow inuu ku dhawaaqo inay weli wax ka dhiman yihiin maxay ahayd waxa laga filayay sababtoo ah mukhtaar robow muddo badan buu ururkaani kamid ahaa oo tiro badan madaxda ugu sarraysu ahaa qiyaadada ugu sarraysu ahaa marka waxaa ummadda ka filaysay waxay ahaayeen inuu sheego oo hadda uu dhaho mukhtaar robow uu ilaamiyo si rasmiya inuu ururka al-shabaab uu kamid ahaa hadda uu uga baxay shan sano iyo todoba bilood meel uu horey kaga baxay ma uusan jirin khilaaf baa la og yahay inuu jiray marka khilaaf inuu jiro iyo in mabda laga baxo way kala duwanta arrintaasi waa qodob arrinta kale ma sheegin ururka al-shabaabi sababta iyo iyo qiyamka iyo waxa ay ku dhisan yihiin ma sheegin sababta waxay tahay inuu wuxuu sheegay isku khilaafay mabaadii iyo moofka ahdaaf marka halkaa waxaa laga dhidhagsan karaa weli sheikhu inuu tacaa la tacaadubsan yahay ama maaragtay u hayo kambaska iyo jileec ururkii ma uusan sheegin inay tahay qayaada ururka al-shabaab ahdaafta iyo waxa uu ku dhisan yahay mid aan sal iyo raaskoona ku ahayn shareecada islaamka isla markaasna aan ku habbooneyn jiritaanka ummadda soomaaliyeed isla markaasna ay ka geyseen dhib iyo siyaado badan arrintaas shiiku ma sheegin sicadna ma sheegin marka waxaan dhihi karaa markaan soo koobo hadalka ama saxaafadeedka uu shiiku qabtay weli waa dagan yahay waxa ugu weynee laga doonayo marka aad inuu dee ururka dhaleeceeyo ka sokow maxay tahay ee looga baahan yahay mar hadduuba yidhi ururkii muddo shan sano iyo toddoba biloodaba kamaa mid ahayn waxaa looga baahan yahay mukhtaar robow wuxuu ku suntanaa inuu ururka al-shabaab iyo mabaadiyadoodii iyo waxoodii uu ka mid yahay si isuisuna meel u joogay wax al-shabaab iyo dowladda soomaaliya u dhexeeyana ma jirta mana jiri karaan inuu qofku ka mid yahay ururka al-shabaab mabaadiyadooda iyo inuu kamid yahay al-shabaab mabaadiyada uu diidan yahay isla markaasna ula jiro ummadda soomaaliyeed iyo dowladda hogaaminaysa waxa ka dhexeeya ma jiraan haddaba waxaa laga rabaa shiiku inuu si toosa u qeexo fakarkiisa iyo waxa uu ka aaminsan yahay iyo waxa ay yihiin ururka al-shabaab uu ka aaminsan yahay inay yihiin inuu si toosa u qeexo marka marka marka laga yimaado khilaafkii soo kala dhex galay isaanka si toosa inuu u qeexo ururkaani oo ummadda soomaaliyeed u sheego waxa ay yihiin isla markaasna ka cududaarto uuna kana dalbo cafis iyo raaligelin ummadda soomaaliyeed wixii uu magaca ururkaasi ummadda soomaaliyed ugu jeegsay waa qodob qodobka labaad waxaa la rabaa inuu ku bedelo waxqabad dhab ah oo maaragtay ummadda soomaaliyeed raalli kaga noqon kartaa oo dabcan taasna kolley de waktigeeda lahaanaysaa oo maaragtay ay tahay waxqabad toosa mid milatary casriyeed iyo mid odayntinimo iyo mid intaba ha ahaatay isu soo dhiibistiisani maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka waa tilaabo fiican tilaabo fiican waxay ka tahay runtii miisaanka marka laga yimaado arrimahan miisaanka rooba uu ku leeyahay ururka al-shabaab ku laxaa aan dhehe iyo maaragtay ku dhex leeyahay waxaan dhihi karaa waa tilaabo fiican oo ay dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay u tahay oo ummadda soomaaliyeed dan baa ugu jirtaa kooxdan halkii qof oo kasoo baxa waxay u tahay faa-iday u tahay oo maaragtay ka qayb qaato jiritaanka ummadda iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed ka qayb qaatid marka waxaan dhihi karaa jaanis fiican sidoo kale waxay u tahay tilaaba lagu dayan karo hogaamiyaasha kale ama kooxda ka tirsan oo weli ururka ku dhex jira aysan duruubtii dhanti umasaarisan aan dhihi karo ama weliba aan fahmin inay kasoo baxaan marka waxay u tahay isdheg fiican oo nimankaasi ay kusoo bixi karaan sidoo kale dadka soomaaliya waxay u tahay jaanis fiican oo ay kooxaha kani ay kula dagaalami karto mid macnawiye iyo mid ciidan intaba ay kula dagaalami karto oo radow ka noqon karaa uu hoggaan ka noqon karo ilaa hadda ma jiraan qorshayaal oo kale ma maqashay qorshayaal lala damacsan yahay in haatan mar hadduu warbaahinta u sheegayba oo uu ka hadlay sheekhii oo uu muqdisho joogo tallaabada xigta ee loo dhaqaaqi karoo kale radow wuxuu sheegay sidaba saxafiidkii ku cad in uu wadahadal u socdo dowladda federaalka soomaaliya taas oo ay ummadda soomaaliyeed uu ka rajeena inay kasoo baxaan wax ummadda soomaaliyeed dan u ah anigu waxaan dhihi karaa de wadahadalkaas koley de dowladday u taalla laakiin waxa laga wada hadli karo waa waxqabadkii waxa uu roobu qaban karo iyo sidai u qaban lahaa bay aniga ila tahay ninkaan wuxuu leeyahay kooxo badan oo isaga daacad u ah iyo maarata dagaalyahano isaga uu leeyahay oo aaga dhowda dhawaan hadda dagaal la galay al-shabaab marka sidii ururkaas iyo kooxahaasi loo dawladeyn lahaa ama dawladda ay noqon lahaayeen kooxo ku shaqeeya fakarka dawladda iyo ummadda soomaaliya ay noqon lahaayeen wada hadalka miisaankiisu intaasuu yeeran buu dabcan ku wareegayaa sidii robow iyo kooxdiisu ay looga hawlgelin lahaa si ay ula dagaalamaan kooxdii ay muddada badan saaxiibada iyo isku miidka iyo wada cunka ay lahaayeen